magaalada burco ee xarunta gobolka tugdheer ayaa lagu qabtay howlolaha dhirbeerista ah oo markaasi loogu talagalay in ay yareyso kuleelka ka jira magaalada burco waxaana iska kaashanaya ololahani hay-adda w h h iyo sidoo kale wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada ee somalilan dhirtan ayaa markaasi lagu beeray iskuulada ku yaala magaalada burco iyo sidoo kale jidadka magaalada maxamed ibraahim oo ku hadlayey afka hay-adda w h h ayaa ka waramay ujeedada dhirbeerista instituushanada kala duwan ee gobolka togdheer ay u qaybinaysaa dhir kala duwan oo loogu talagalay maalinta dhirqaybista somalilan waxaan aad ugu faraxsannahay in bulshada gobolka togdheer ay aad ugu baraarugtay isbeddelka cimilada iyo xaaladaha kala duwan ee deegaanka ka jira waxaa mashruuca qayb weyn ka ah oo barnaamijkan qayb weyn ka ah mashruuca la yidhaahdo bridge bridge project oo ka socda gobolka togdheer ka socda oo deegaanka khuseeya oo deegaanka ka qabanaya shaqooyin fara badan oo ay ka mid tahay conservationka ay ka mid tahay international research ay ka mid tahay oo laga fulinayo gobolka togdheer waxa uu mashruucaasi taageero weyn u muujinayaa isbeddelka cimilada iyo xaaladaha deegaanka ee ka jira gobolka togdheer ka jira mashruucaas oo ku saabsan deegaanka waxa uu qayb weyn ka yahay in wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada uu ka taageero qaar ka mid ah maamulada iskuullada magaalada burco ayaa markaasi soo dhoweeyay iyaguna dhankooda ololahani dhirberista oo runtii iskuullo badan maanta ay qayb ka yihiin dhir lagu beero wasaaradda waxbarashada doorkan si weyn uga qayb qaadanaysay dhiraynta dugsiyada waxaad moodaa inay sannadkan ku soo beegantay markii ay baahida dareemayeen dadku ahayd cimilada iyo habka isku beddeshay bulcoo ahaan jirtay meelaha ugu cimilada wanaagsan leh somalilan ama soomaalidaba oo ah cimilo dhexdhexaad ahaan jirtay inay isbedeshay oo aad mooddo in heerkulkeedu marba mar ka dambeeya uu kor u sii kacayo waxaanu leenahay bulshada gobolka togdheer maanta qof kasta oo halkan joogaa ama qof kasta oo reer burco ahi waxaa looga baahanyay inuu ogsajiintiisa beerto inuu isagu samaysto maadaama ay dhirtu tahay waxa ugu muhiimsan ee koowaad ee cimilo ahaan wax lagaga bedeli karayo cimiladaas beddelaysa maanta runtii oo maalin aad u weyn oo runtii aan qabo inay tahay maalin farxad leh innagoo cimilada aynu arkayno oo daruurtiina dul taagan tahay aynu gugii insha allah ilaahay ka rajaynayno inaynu joogno wasaaraddii deegaanka oo waxaasoo dhir oo qurux badan inoo beertay oo insha allah iminka haddaynu ku ridno guryaheenna horteena ay noqon doonto insha allah gugoo keliyaa bay wada baxayaan aynu ka faa'iidaysanno ogsajiintaas dhirtana samaysa faa'iido kalena dhirtu way leedahayoo waxay soo jiitaa sida magnetka waxay soo jiidataa
dhirta ayaa qayb weyn ka qaadata bilicda iyo sidoo kale markaasi in deegaanku uu noqdo mid aada markaasi soo jiidasho u leh